wasaaradda awqaaftiiyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shirka madasha wadahadalada bulshada ee dowlad wanaaga shirka uu si rasmi a u daafuray wasiirka wasaaradda awqaaftiiyo arrimaha diinta jubbaland maxamed yuusuf cumar ayaa looga hadlay dowlad wanaagga iyo kaalinta islaamku kaga jiro waxaana kasoo qeyb galay xubno ka tirsan golaha wakiilada jubbaland agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland culi maawdiinka magaalada kismaayo iyo hogaamiyeyaasha ururada bulshada rayidka sheekh cali nuur sheekh aadan oo kamid ah culimada magaalada kismaayo kana qeyb galay shirka looga hadlayay dowlad wanaaga ayaa xusay in cadaaladu tahay miisaanka lagu cabirayo wanaaga ama xumaanta ee mas-uul kasta dowladnimo ilaahay baa inagu waajibiyey inii jaacilun fi lardi khaliifa markuu ilaahay uu yidhi nebiyullaahi aadam oo lagala tashanhayay lagala tashanhayay malaa'igtii culimmadu meeshaas markay ka hadlayaan bay soo qaadaan inaan madaxweyne la-aantii ilaa khaliif baan kaaga dhigi buui ardada ilaahay eh ama khaliif baan ordadan u samayn eh inaan madaxweyne laga maarmi karin oy waajib tahay arrintaasina ijmaac ay tahay fawdo iyo isgarab orodna aynan marnaba suuragal ahayn aayadaaba koow laga qaataa kolkii laga yima waana arrin ijmaac arrin muranle ma ah marka dowladnimadu markaa laba arrimoodoo waaweyn oo hadda innaga wakhtigan xaaliga ina dhaawaci way jiraan labada arrin macnaha waa arrimo guud oo waaweyn arrinta koobaad bulshadu wuxuu yidhi khaliifka laga soo tegiye shanaad cumar ibnu cabdilcasiis bulshada ruuxa hoggaan looga dhigo jagadu dooniba ha u hayee kolku ruux hoggaan ha laga dhigan la yidhaahdo bulshada uu hoggaanka u qaban hayo fasaadkeeda iyo salaaxeeda ruuxa saamayn ku yeesha bulsho wada fasaadsan oo iswada cunaysa oo iswada dulminaysa oo iswada dhacaysa oo iswada khayaanaysa haddaad hoggaan u noqoto dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaane horta ayagaa ku riixan oo ku turanturay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuune ayaa sheegay in culimmadu ay bilow u noqdaan xeer iyo shaqo kasta oo dowladdu qabanayso dowlad wanaag iyo dowlad markii laga hadlo dadku waxay moodaan uun in sidii uun hadda iska noqotay in waxa weeye la kala fogaaday oo diintii iyo dowladdii oo laba kale ah inay kala noqotay oo rabo inaan culimmada laftirkooda marka dambe ku baraarujiyo insha allah sababta ah marxaladda hadda aan marnay waddanka aan gaarnay burburka aan gaarnay aan gaarnay haddii aynaan dadka fiican dowr ku yeelanin waxay noqonaysaa in dadka xun ay qabtaan nebigu yuusuf calayhi salaatu wasalaam laba shay cajiibuu sheegay ijcalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim xifdigii ammaanadana wuu sheegay aqoontiina wuu sheega inuu isagu de caliim u yahay hadda waxaa laga yaabaa marar badan inay nagu dhacdo markii culummadii iyo dadkii diinta yaqaanay ay ka baxaan oo istaagaan uu yidhi halkan aan ku koobnaanaya yaa wadankii maamulay ay wilsonno kadhihi jiro kale shareecada wadanka ma lagu dabaqaya mida laguma dabaqayo sababta ah wuxuu ku leeyahay dadka naga caqli badnaaba way tuureen shirkaan wasaaraddu ka daafurtay magaalada kismaayo looga hadlaya dowlad wanaag iyo duurka islaamka ayaa daba socdaa kulamo ay horey wasaaraddu u soo qabatay oo looga hadlayay muhiimadda ay leedahay maamul wanaagsan oo ku dhisan shareecada islaamka